beero waliba waa ilo koowaad ee walsoosaarka wadanka soomaaliya taasoo tiro badan o dad iyo ka tiirsanyin dalaaqyada beero abuurka beero yeesee anshal bahayan lama qiibad haanaso yo iyin miro iyoonay qudaarta kaasoo iyo ha ku bahayan beero wadanka soomaaliya walsoosaarka beero iyo waliba yoyin haanayo deersanyin isticmaalka wadanka dhastitidiisa gobolka baay waliba ku midaya gobolada dalka shacabka ka noolna iyo ka tiirsanyin beero iyona xola beero ka yaalan shanta degmo ee gobolka baay yalla ku dareemaha isbedel dhinaga walsoosaarka kaasoo iyo sameeya hayan beeraleyda cabdinuur maxamed weliba waa gadoomiyaga dalada horumarinta beeraleyda gobolka baay weliba sharxaad ku biyay noocyadiiyo shal iyo beero gobolka baay iyo naysadiyo daboolen shacabka baydhabo inyo helaan qudaar ka filan roob i waraaba inshal bahaayan boqolkiiba siyeetun ishan wali waaye roobku waraabka magaalooyinka shanta degman na waxyo lay inbadanyin laakiin beero guda e haan waraabka ew haan waraabkeena haan roobka ew haan roobkan wali ka baxay misga digir galey saseng loos i gabalday litaasiyaha ka baxaasa litashiyaha ku baxaasan wali waaye sida saliida lang isticmaale sidana raashinkii oo la aamayo marka gobolkun hoojeyna intaasaha ku baxaasa haan oo waraabka ee sida hata baydhabo amal diinsoor gasdheere buurha kaba bardaala magaalooyinka nawaxjolayo ma guda ma jaran dadka wale in badanyina ceelal haan oo waraabka ee oo qudaartaha saarayaan marka saasa inshal bahaayan qudaar walilaha saarey koostilaha saarey ansalaatilaha saarey begelaha saarayaan karootiha saarayaan basala ha saarayaan ayu qudaar leemi ha saarayaan zaytuun ha saarayaan ambe ha saarayaan ayu qudaar alla walaagi oo qudaarbe e ha bahaayan siisan ta arga haytan hoos suuga siisan ha ka aragdan qudaartan oo sida in tira badan walila kusheenay baydhoweyna wax jelayo meel kale ma ku koy hayta xiligan magaalada waliba laku dareemahayo isbedel qiimaga qudaarta oo hoosan dhowyeeda kakoyti qiimaga lishalgadada jari mar kale waa ko cabdinuur maxamed
qudaarta waliba isbedelka oo inshaada ku jar oo hata waqtil haadirka eh iidi oo aan rafa yaa ya sababti iidasi oo maylarayso magaaladun ankiyaraan tumankun shankun tumankun neef oo lo-iyo irin iska jararka goori marka dadkii haddii hilibkiiba helaan haddee laan hilib haysada qudaar hanun ma isticmaalow saas aawadiiye qudaarta hoosanka dhiidi hata maalan aansalaata amal ba'diye aan rafo hor wali la gadaayo toddobaatan kun siyeetan kun hatan wali la gadaayo labaatan kun ma isbedelkaasa marka aanrafada leeyo aanrafada haddii bilan labaatan jemas labaatan shantiye lideera isbedel hatana kuwe qudaarta koraankaas
dokumadee hanraabta gadaasa qudaarta magaalada baydhabyo dhinaga kiisha waliba iyadoo ku hadlay isbedelka qiimaga maarixi magac ilaahay ka bilaawana qudaartan waa ka ganacsadaana insheedo ansalatan isohoy ansalaatu ansalaati leere tumi shan kun ka qaadaana unuuna tumi todoba kun tumi lix kun camala gaadaana lamadaas kunga unuuna kuweydiyaana qudaarta ka ganacsadaana daruurigaana kuweydiisadaana alxamdulilaah insheedo qudaarta awal horo awalor qaalahayti wala faa'iido faylo ku helaani haddahan bati eeda ilaahay ka mahadsan alxamdulilaah alshukrilaah magaalada baydhabo iyo sanado ku hor noocyada qudaarta waliba linku sheeno jaray ee gobolka shabeellada hoose laakiinse hata waliba ayaa beeraleyda gobolka iyo buuyeena baahida qudaarta